بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo soddonaad ee suuratu taaha waxaanu ku joogaa aayadda toddoba iyo siddeetan haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay tadkiiru muusaa binicami illaahi calayhi qabla annubuwa waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu xasuusiyey nebi muuse nicmooyinkuu hore ugu galladaystay nebinimada ka hor walaqad manannaa calayka maratan ukhraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alta'kiidu calaa takliifihi waajiba calaa takliifihi wa akhiihi haaruuna biاldahaabi ilaa fircawna wa dacwatih adkaynta lagu adkeeyey in nebi muuse iyo walaalkiiba lagu kalifay oo loo xil saaray inay fircawn u tagaan oo dacwada towxiidka ugu baaqaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan alxiwaaru bayna muusa wa fircawn doodii dhex martay muuse iyo fircawn waxaa kaloo ku sugan almubaarasatu bayna muusa wa fircawn huma asaxara liibطaali sixrihim huma iimaanihim biاllahi waxdah mubaarasadii iyo bambixii dhex dhacay nebi muuse calayhi salaam iyo fircawn iyo sixiroolayaashiisii si sixirkoodii loo buriyo oo loo baabi'iyo kadibna saxaradii ugu dambeeyaan inay rabbi rumeeyaan oo waxaa la yskula soo banbaxay xujo iyo daliil iyo awood nin walba waxa uu haysto waxaase ku gacan sarreeyey nebi muuse calayhi salaam saxaradiina waa rumeeyeen fircawn iyo intii la socotayna waa laga xoog roonaaday xagga xujada waxaa kaloo ku sugan iqraaqu llaahi lifircawna wa junuudihi cinda allixaaqi bimuusa in ilaahay baddii ku qarqiyo ku halaagay fircawn iyo ciidankiisiiba markay muuse soo gaadheen wa imtinaanu llaahi calaa bani israa'iila bidalik iyo ilaahay inuu ugu manno sheegtay reer banu israa'iil nicmada uu siiyey oo ah inuu cadowgoodii halaagay iyagana uu ka badbaadiyey waxaa kaloo ku sugan aayaadkan aynu qaadan doonno aayaadka ugu dambeeya ay tilmaamayaan idlaalu saamiriyi libani israa'iila wa gadabu muusa calaa qowmihi wa akhiihi haaruun ninkii saamiri la odhan jiray inuu lumiyey reer banu israa'iil intuu muuse ka maqnaa iyo cadhadu u cadhooday nebi muuse markuu soo noqday qoomkiisii oo sii hallaabay oo debadii uu fitneeyey saamiri iyo walaalkii haaruun oo uu kaga sii tegay labadoodaba cadhadii uu cadhooday muuse calayhi salaam allah waxau idhi subxaanah walaqad manannaa calayka maratan ukhraa wallaahi laqad manannaa waanu kuu nicmaynay oo waanu ku galladaysanay nicmooyin calayka korkaaga nebi muuseow maratan mar baanu kuu nicmaynay ukhraa kale marka waxaa lasoo tilmaamay nicamkuu alla siiyey bacda arisaala oo waxyaabihii nebi muuse allihiisa uu weydiistay oo dhan markii lasoo diray dee allah waxa uu ku yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusa markaa taasi hadday gallad iyo nicmo weyn oo korkiisa rabbi u galay ay tahay markuu nebi ka dhigay dabadeed waxaa kaloo la xasuusinayaa nebinimadaba ka hor galladda uu rabbi hore ugu galay nebi muuse allah waxau idhi walaqad manannaa wallaahi laqad manannaa waanu kuu nicmaynay calayka korkaaga nebi muusew maratan mar ukhraa kale oo nebinimadaba ka hor ah id awxaynaa id waa darafe ku tacalluqi manannaa ficilkaa ah id wakhti ayaanu kuu nicmaynay muusow awxaynaa aanu u waxyoonnay ilaa ummika hooyada maa yuuxaa wixii loo waxyoonayey waxyigani waa bimacna alilhaam liannaha laysat binabiya maadaama ummu muusa aanay nebiyad ahayn oon haweenka ambiyo lagaba dhigin waxyigani markaa kii malaa'igtu ay soo qaadaysee ambiyada loogu waxyoonayo kale ma aha ee waa bimacna alilhaamow qalbigeeda lagu soo tuuray oo waa la waafajiyey inay sidaas samayso marka waa ilhaam waayo alla waxau idhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim min ahli alquraa adiga hortaa nebi moxamedow maanaan dirin ilaa rag mooyaane aannu u waxyoonayno oo magaalooyinka waaweyn ka tirsan ama ka mid ahaaday oo dadka magaalooyinka ku nool ehelkooda ka mid ah marka waxaa la yidhaha rasuulka lagama soo saaro min ahlilbawaadi miyiyada iyo meelada meelahaas lagama soo saaro ee magaalooyinka iyo caasimadaha waaweyn baa ambiyada laga soo bixin jiray oo min ahli lquraa alquraa jamcu qarya magaalooyinka waaweyn baa looga jeedaa ee tuulo loogama jeedo ilaa rijaalanna waxay tilmaamaysaa rag mooye dumar inaan la dirin marka waxyiga ummu muusa loo sugayaa waa ilhaam ee kii ambiyada ma aha id wakhti ayaanu ku nicmaynay awxaynaa aanu ku ilhaaminay ilaa ummika hooyada maa yuuxaa wixii lagu ilhaaminayay ee qalbiga loogu tuuray aniqdi fiihi antu waa tafsiiriyo waa bimacnaa ay oo wixii lagu ilhaamiyey wuxuu yahay baa halkan lagu qeexayaa ama lagu caddaynayaa marka waxaa lagu ilhaamiyey waa maxay aniqdi fiihi ay iqdi fiihi muuse ku rid fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku tuur ama ku rid faqdi fiihi dabadeed sanduuqa iyo waxa ku jira oo muuse aba ku tuur filyammi badda dhexdeeda ku tuur sanduuq intaad ku ridood ku xidho sanduuqiyo muuse ku jira badda ku tuur falyulqihi lyammu baddu dabadeed ha ku tuurto bisaaxili xeebta ama berriga iyo bannaanka ha ku soo tuurto ya'khudhu markaa ha qaatee muuse caduwun cadow cadowga oo lii aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow cadowga oo lahu isaga u sugnaaday oo fircawn ah marka ya'khudhuna waxaa lagu jasminayaa waa jawaabul amriga falyulqihi oo baddu xeeliga ama bannaanka ha ku soo tuurto dabadeed ha qaato dee waxa weeyaan cadowgaas ilaahay iyo nebi muuseba cadowga u ah baddana waxaa looga jeedaa sida saxiixa waa niilu misra waa nahru niil waa webiga weyn ee niil la yidhaahdee masar mara webigaasaa looga jeedaa oo macnaha waxaa loo jeedaa webiga niil ku tuur yacni waxa weeyaan kadib webiguna bannaanka ha u soo tuuro cadowgaasi markaa ha qaatee waana amar qadari ah oo kowniyo ilaahay hore u xukumay inay sidaasi dhici doonto sidii baanay u dhacday an iqdi fiihi ay iqdi fiihi muuse ku tuur ama ku rid fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa muuse ku rid faqdi fiihi dabadeed sanduuqa iyo muuse ku jiraba ku tuur filyammi badda dhexdeeda ku tuur oo webiga niil looga jeedo falyulqihi lyammu baddu markaa ha ku soo tuurto ama webigaasi ha ku soo tuuro bisaaxili xeeliga ama xeebta iyo bannaanka ha ku soo tuuro ya'khudhu markaa uu soo tuurana ya'khudhu ha qaatee markaa caduwun cadow ha qaato cadowga oo lii aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow cadowga oo lahu isaga u sugnaaday oo fircawn ah wa alqaytu waxaan ku tuuray baa allow idhi calayka korkaaga muusow maxabbatan jacayl baan korkaaga ku soo tuuray jacaylka oo minii aniga iga ahaaday jacayl aan ku jeclaado ciddii ku aragtaana ay ku jeclaataan korkaaga saaroo yeelay oo waa taa fircawn oo gaalnimo wax kaga fogaansha badanba aan u jirin markuu arkay haddana jeclaaday ee gurigiisii lagu barbaariyey lagu koriyey kii uu gacantiisa ku halaagsami doono ayaa haddana gacantiisa iyo gurigiisa lagu barbaariyey waa xikmad iyo qadar ilaahay hore u qorsheeyey oo u qoondeeyey walitusnaca calaa cayni ay wa facalnaa daalik sidaa waxaan u yeello u samaynay litusnaca si laguugu barbaariyo muusow oo laguugu koriyo oo laguugu rabeeyo calaa caynii ishayda korkeeda ay calaa mar'a minii wa xifdii wa kalaa'atii macnaha aragtidayda iyo ilaalintayda korkeeda si laguugu koriyo anoo isha kugu hayo oo ku arkaya kuna ilaalinaya oo ku daryeelaya oo marka la yidhaha waxaa ishaan ku hayaa macnaha waan ilaalinaya waan u jeedaa weeyaan macnaha iyo muraadku tanna waa sidaasoo macnaha ilaahay waxa uu leeyahay si laguu barbaariyo laguu koriyo oo weliba gurigaa fircoon aad ugu soo korto anoo ku eegayo ku ilaalinayo ku arkaya oo dee kaa badbaadinaya sharkooda iyagana quluubtooda maxabo kuugu tuuraya marka ilaahay tabaaraka wa tacaalaa in laba indhood oo isaga u qalma oo kuwa makhluuqa aan la mid ahayn loo sugo waa caqiidada ahlu sunnaha waana sifaadka caamaduba ay sugto oo waa kuwa yidhaahda indho laga baqaa allay ku yaallaan markaa qofka cilmi isagoo u nisbo sheeganaya waxay caama sugtay isagu alle u diidaya ee ilaahay indha loo sugi maayo leh yacni waxa weeyaan dee caamigaa halkaa kaga fiican walow meelo kale haba kaga fiicnaado laakiin halkaa sifadaa u sugayo kaa sugayee caamiga ah ka wanaagsan kana fiican ka isagoo cilmi u nisbo sheeganaya diidaya waxaana caqiidada ahlu sunnaha ka mid a meelahan oo kale in laasimka iyo malsuumka labadaba la sugo oo laasimku waa indhaha waxa ka ratibmaya ama ka dhalanayo dee aragtidii iyo eegmadii iyo ilaalintii ah ila indhaha wax lagu eegaa lagu ilaaliyaa oo lagu arkaaye marka ilaalinta iyo aragtida iyo ru'yadu waa sifada ka ratibmaysa ama ka dhalanaysa ee waxa weeyaan marka indhaha alla loo sugo indhaha laftoodii oo la sugayaana waa malsuumkii marka ahlu sunnuhu labadaba laasimkiiyo malsuumkaba waa sugaya oo ilaahay inuu arkayuu eegayuu ilaalinayo waa sifo ay u sugayaan ilaahay indho isaga u qalma oo ku habboon oo kuwa dadka ka duwan inuu leeyahayna waa u sugayaan sida labada gacmood iyo wejigaba rabbi ay ugu sugayaan saynu hore usoo tilmaannayna sifaadka rabbi in sidaa uu ilaahay naftiisa ugu sugay rasuulkuna ugu sugay aad u sugto adoon kayfiye iyo qaab iyo sifo kale aan u sheegayn oo kayfiyaad ama kayfiyada sifadu ay tahay iyo xaqiiqadeeda inaku ma garan karro mana gaadhi karro laakiin daahirka sidaa alle naftiisa ugu sugay ama rasuulku ugu sugay un baynu ugu sugaynaa kuna dhaafaynaa oo halkaa waxa weeyaan ka tallaabsan mayno intaasina waa intaad ku badbaadayso wa alqaytu waxaan ku soo tuuray calayka korkaaga muusaw maxabbatan jacayl baan ku soo tuuray jacaylka oo minii aniga xaggayga ka ahaaday oon anigu kugu jeclaanayo ciddii ku aragtaana ay ku jeclaanayso walitusnaca wa facalnaa daalik waxaan sidaa u samaynay muusow litusnaca si laguugu barbaariyo calaa caynii ishayda korkeeda ama calaa mar'a minii wa xifdii wa kalaa'atii yacni aragtida iyo ilaalinta indhahayga si laguugu rabeeyo ayaannu sidaa kuugu yeelay marka mufradka mudaafkiina wuxuu ku dhacayaa uun labada indhood ee rabbi loo sugayo ayuu caam yeelayaa cumuumka cayni marka musanne iyo tatniya ay ku soo arooraanna dee waa labada indhood ee loo sugayo marka ay jamac ku soo arooraanna waa litacdiim uunoo yacni ama maa waa maa fowqa alwaaxide laba wax ka badan loo sugi maayo waa uun ihbaatu lcaynayn marka ama mufrad ha ku timaado ama musana ha ku timaado ama majmuuca ku timaado id tamshii ukhtuka fataquulu hal adullukum calaa man yakfuluh id wakhti ayaanu kuu nicmaynay waa haddii idda hore laga bedelay lagu tacalluqinayo mananna ama wa alqaytudan dambaba ku xidh oo id wakhti ayaanu korkaaga maxabo ku soo tuuray tamshi ay soconaysay ukhtuka walaashaa oo fataquulu dabeed ay lahayday odhanaysay hal adullukum iyagoo iyadoo reer fircawnkii dee qaatil la hadlaysa ay ku odhanaysay hal adullukum ma idin tusiyaa calaa man cid yakfuluhu kafaalo qaadata waa markii hooyooyinkii wax nuujinayay oo dhan inta loo bandhigay naaskoodii inuu qabsado u diiday ee loogu taag waayey ay uga baqdeen dee inuu waxa weeyaan sidaa ku dhinto ayaa walaashii oo warkiisa daba guraysa oo raad guraysa oo raadinaysa intay u timid ay ku tidhi ma idin tusiyaa cid idiin kafaalo qaadata ila ilmaha yar inay korsadaan bay doonayeen reer fircoonoo hadhow anfacee allah waxau idhi farajacnaaka dabeed waxaannu kugu soo celinay nebi muusew ilaa ummika hooyadaa baannu dib kuugu soo celinay haa bay yidhaahdeenoo hooyadeed bay u yeedho markii loo dhiibayba naaskiibuu duku yidho oo u qabsaday ilna waa xikmad ilaahay sidaasay ku qaaday farajacnaaka dabeed waxaannu kugu soo celinay muusew ilaa ummika hooyadaa baannu dib kuugu soo celinay kay taqarra si ay u qabowdo caynuhaa isheedu oo walaa taxsana aanay u murugoonin wa qatalta waxaad dishay muusaw nafsaa naf baad dishay oo fanajaynaaka dabeed waa kaa badbaadinnay min alhammi murugadii waa kaa badbaadinnay wa fatannaaka waananu ku imtixaannay futuunaa imtixaan ama imtixaanno oo jamalku waxa uu leeyahay futuunan ama waa ibtalaynaaka ibtilaa'an marka waa mufrad waanu ku imtixaannay imtixaan ama wuxuu odhanayaa waa funuunan min alibtilaa calaa annahu jamcu fitnatin oo noocyo imtixaano kala duwan baanu ku soo marinay markaana waa marka futuunan laga dhigo jamcu fitna marka mufrad iyo majmuuc labadaba waa laga macneeyey wa fatannaaka waanu ku imtixaanay muusaw futuunaa imtixaan ama imtixaanno oo imtixaanno badan baanu ku soo marinay falabista dabeed waxaad ku nagaatay siniina sannado toban ah ay siniina cashraa sannado toban ah ayaad ku nagaatay fii ahli madyana waa intuu adhigii halkaa reer madyan ugu raacaye fii ahli madyana yacni magaalada madyan ehelkeeda dhexdooda toban sanaad ku nagaatay ood la deganayd adhigana u raacaysay marka madyan waa marka ismu madiine laga dhigo qabiilana waa lagu tilmaamaa oo waa laga macneeyaa oo markaa reer madyan bay noqon ama magaaladii madyan ehelkeeda suma ji'ta dabeed waa timid muusow calaa qadarin qadar iyo qorshe korkii baad ku timid yaa muusa muusow qadar hore lagugu qoondeeyey iyo qorshe hore rabbi u xukumay oo marka afartan jir ay ku dhammaato inaad timaaddo halkii rabbi kuugu waxyoonayey arrinkaasoo hore rabbi usii qadaraad u timid waa markaad madyan ka timid eed masar kusii socotay waana markii nebinimada iyo waxiga lagu bilaabay wastanactuka waanan ku doortay muusow linafsii naftaydaan kuu doortay oo diintayda iyo xilka tawxiidka inaad xambaarto ood qaaddood rasuul noqoto ayaan dadka kale kaaga doorto aad noqoto kaliimuraxmaan oon kuu waxyoodo ilaahay tabaaraka wa tacaalaa wuxuu ku tilmaamay halkan in dee xikmadda rabbi axkamulxaakimiinka iyo raxmaddiisu ay keensatay hooyadii in dib loogu soo celiyo si hooyadii qalbiga loogu dejiyo ay ugu indhaqabowsatoonay u qoomamoon waxaa la tilmaamay inuu naf dilay waa markuu koray ee weynaadee nin dhallinyara ilaa sodomeeye uu gaadhay waa intii nubuwada ka hore ayaa dee ninkii israa'iiliga ahaa ee uga soo dacwooday ninka qibdiga ah ee gaalkaee reer fircoon ka mid ah dee waa tii qisadu ahayd fawakazahu muusa faqadaa calayh waa feedhay hal mar waabuu kaga takhalluso waa u dhammeeyo halkiibuu ku dhintay dil baanu ahaa aan la amrinoo waa ka qoomamooday qiyaamaha marka ergada ay dadku iyo khalaa'iqdu ambiyada kolba nebi u tegayaanna waxyaabuhu ku cudur daaranayo ayay ka mid tahay innii qataltu nafsan lam uumar biqatlihaa u tegi kari maayo alle ku hagaagi kari maayo waayo waxaan dilay naf aan lay farin dilkeeda hadda waa naf gaal ah oo muslim ma aha laakiin iyadoon loo idmin baa uu dilay sidaasuu uga qoomamoonayaa dee maxaad u malayn nafaha muslimiinta qofka goynaya ee dhiiggooda daadinaya eenu aabba yeelayna maxaad u malayn maalinta qiyaame haddii muuse ka cabsooday naf gaala oo uu dilay kuwa muslimiin fara badan dhiiggooda iyagoo xambaarsan ilaahay hor tagana xaalkoodu siduu noqon waa shakila'aan inay arrin culus tahay oo aan fududayn ilaahay waxau idhi murugadaa waa kaa badbaadinay oo dee waa kii fa kharaja minhaa khaa'ifan yataraqab markii loo digay dee isagoo cabsoonaya oo ka baqaya dee inay reer fircoon ka argoostaan waa kii isaga cararay ee xagga iyo madyan u kacay kadib waxa weeyaan ninkii saalixa ahaa ee odayga ahaa waa kii la kulmay labadiisii hablood markuu adhiga u waraabiyey isagiina labadii hablood midkood u guuriyey jalaalaynkaoo kale waxaa odhanayaa nebi shucayb buu ahaa calayhi salaam laakiin wax daliiloo caddaynayaa ma jiro waa un wa abuunaa shaykhun kabiir nin da-a oo odaya oo saalixa inuu ahaa unbaa waxa weeyaan la tilmaamay laakiin nebinimadiisa inuu ninkaasi laftiisu nebi shucayb ahaa wax caddaynayoo ku soo arooray ma jiro marka mid uu noqdoba ahamu shay halkaa waa kii waxa weeyaan dee odaygaas ninkaa odayga ee saalixii labadiisii hablood midkood wuxuu ugu guuriyey toban sannadood inuu waxa weeyaan adhiga u raaco yacni siddeed sannadood buu isagu kula shuruutamay laakiin fa in atmumta casharan fa min cindik waxaan u dhammaystiray labada muddo tii waxa weeyaan badnaydoo tobankiibuu taam yeelay muuse markuu tobankii dhammaystay isagiiyo ehelkiisiiba waa ka soo ambabaxeen masar isagoo usii socda waa kolkii afartankuu u buuxsamay kadib waa ka dee dabku halka geedda uga baxaya isagoo dab moodaya laakiin waa nuur ilaahay oo rabbaaniya markuu tegayna ilaahay waa kii toos ula hadlay waa halka nebinimada iyo waxigiisu ay ka bilaabantay dariiqii masar isagoo sii haya oo sii socda afartan jirkiina u dhammaystirmay waayo ninkan marka uu dilay culimmadu waxay ku tilmaameen soddon tobanna waa ka halkaa ku sugnaa afartankii markay u buuxsameen buu soo noqday dhexdana wataa loogu sii waxyooday wa fatannaaka futuunan waxaa laga tilmaamayaa wuxuu rafaad iyo dhibaato soo maray oo dhan min asikari ila alkibar yaraan ilaa weyni oo socotadaa dheeree u galay waxa weeyaan adhiga muddadaa dhan u raacayey haddana soo noqoshadaa dambe isagoo xataa dariiqii masar ka lumay oo markii hore ka ambaday waxyaabaha uu soo maray oo dhan cabsidii uu ka cabsooday dee reer fircoon inay ka argoostaan ee uu ka soo cararay waxyaabihii uu soo maray oo dhan baa lagu tilmaamayaa wa fatannaaka futuunaa kadib alla wuxuu tilmaamay inuu halkaa ku nagaaday toban sannadood suma ji'ta calaa qadarin yaa muusaa qadar baad ku timid oo horaa loo qorsheeyey afartanku markay kuu dhammaadaan halkaa in lagugula hadlo oo nebinimada waxa weeyaan lagugu doorto idhab anta wa akhuuka biaayaatii walaa taniyaa allah waxau idhi idhab tag anta adigu muusow iyo wa akhuuka walaalka haaruunow biaayaatii aayaadkaygan haddaba la taga macnaha waa mucjisaadkii la siiye ee sagaalka ahaa ee kala duwanaa walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat walaa taniya hana ka daalina muuse iyo haaruunow fii dikrii xuskayga ha ka daalina waayo laba meeloodba xuska waa lays amroo marka dacwada loo socdo iyo marka jihaadka loo socdaba fa idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llah lacallakum tuflixuun qolo gaalaha markaa la kulantaan sugnaadoo u jilibdhiga oo ha ka yaacina rabbina xusa si aad guusha u gaadhaan labadaba xuska waxa laysku amray labaduba waxay ka mid yihiin waa noocan waacda jihaadka ka mid ah oo jihaadka midna waa jihaadu sayfi wasinaanoo waa kaa gacanta layskula tegaayo ee laga dagaalamayo midna waa jihaadulxujati waalburhaanoo waa kaa dacwada iyo khayrka ummadda loogu baaqayo labadubana maadaama ay jihaad yihiin xuska waxa laysku amray si ay sahay kuugu noqoto guugashana yacni guushana iyo waxa weeyaan nasrigana aada ugu gaadho marka dikrullaah waa waxyaabaha guusha lagu gaadho jihaadka dhexdiisii in rabbi lagu xuso dacwada dhexdeedii rabbi lagu xuso labadaba waxaad kaga midho dhalinaysaa bidikriillaah wa dawaami taacatih xus alleh iyo taaco joogto ah oo aanad kala jarin ayaa sahay kuu noqonaysa labada jihaadna culimmadu waxay tilmaamaan ka cilmiga iyo xujada iyo dacwada ayaa muhimmad badan oo mar walbana qaa'im ah oo loo baahan yahay waayo kan dacwada ummaddu kuma wada qumto oo lama wada iman karta eh dad khawaas oo gaar oo ambiyada kuwii dhaxlay oo rabbi u doortay uunbaa xambaari kara laakiin kan gacanta dee ninkii qoriga qaadaaba waa dhaqaaqaya oo waa ku dhufanaya alla waxau idhi idhabaa taga muuse iyo haaruunow ilaa fircauna fircawn u taga waayo innahu fircawn taqaa wuu qooqay oo dabarkuu goostay oo faquulaa ku yidhaahda lahu fircawn qawlaa hadal ku yidhaahdo kula hadla hadalka oo layinaa dabacsan lacallahu yatadakaru waxa uu mudan yahay inuu waantoobo fircawn aw yakhshaa ama alle uu ka baqo haddii fircawn oo gaalnimo halka ugu sarraysa kii ka gaadhee rabbinimo iyo uluuhiyo sheegtay la leeyahay hadal dabacsan ku dheh maxaad u malayn qof muslima oo qaldamayn ah oo dee gaal ka sokeeya waxaa shakila'aana inuu kaaga baahi badan yahay inaad u naxariisato si dabacsan aad dacwada ugu bandhigto oo aad noqoto qof raxiim ah liinkaa iyo dabacaa la amray muuse iyo haaruun fircawn markii loo diray waxa uu ku cad yahay faqul hal laka ilaa an tasakaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa liinka iyo dabaca laga doonay waa kan waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa fircawn markaad la hadlaysa muusow hal laka war ma kuu sugnaatay fircawnow ilaa an tasakaa inaad istahirto oo diinta iyo tawxiidka qaadataa ma kuu sugnaato arrinkaa ma lagaa helaa oo wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa oo rabbigaana aan kugu hanuuniyo dabeed alle aad ka cabsatood caabuddo ma lagaa helaa oo arrinkaasi ma kuu sugan yahay waxa dabaca iyo waxa weeyaan ludfiga iyo liinku ka muuqanayaa hal laka waxaa la ydhaha waa cardun latiif waa bandhig dabacsan oo aad raxiim u ah ma lagaa helaa arrinkaa inaad samayso waxa ka duwan ilaahay rumee ama alle ka baq ama sidaas samee waayo sidaas samee waa amar cad oo mutuxan oo qofka lagu soo taagayo sidaa yeel ma odhan sidaa muuse rumee ma odhan sidaana yeel ma odhane ma lagaa helaa arrinkaa oo wax suurtagala xaggaaga ma ka yahay waa bandhig iyo istifhaam iyo su'aal aad u ladifan oo dabacsan oo daliilu ah inuu fuliyo hadalkii ahaa faquulaa lahu qowlan layina layinkii waa kan markaa dee waxaa lagaaga baahan yahay ayuha daaci inaad dadka muslimiinteed u baaqayso haddii gaalkii ugu weynaa gaalada sidaa la yidhi u dabacsanow dadkaad dacwadda u bandhigaso xaalkaagu hooyoo ku go-yaanu noqonin ama qul kelimataka wamshi yacnii dhe oo ka dhaqaaq sidaa waa inaanu noqon waa inuu noqdo lexejeclo iyo naxariis hadalkaaga waa inay ka muuqato waxaa laga yaabaa qofku marka uu wax sheegayo dee dadka qaarkood xilka iska rido oo gaadhsiin mooye inaan lexejeclo badan iyo dabac badan aan laga dareemin baa laga yaabaa dadka qaar qofna waxaa laga yaabaa dacwadiisa waxaa ka muuqanaysa lexejeclada iyo raxmadda uu dadka ka qabo iyo sida uu kolba dhinac ugu dhigayo bal inay si uun u qaataan ilain dadka adduunyadu badeecadooda hadday u bandhigaan sida ugu wanaagsan si looga iibsado oo kolba dhinacay kaaga imanayaan badeecadda dacwada iyo diintee dadka u bandhiga saa uga mudan oo uga awlaysan siba siday ka qurux iyo qiimo badantahay ka dabacsantahay inaad dadka ugu bandhigto si lagugu soo joogsado dee dadka dabeecadoodana waad garanaysaa soomaaliduna way kasii xag jirtaa baa laga yaabaaye haddii qofka uu in yar kaa dareemo oo weerar ama dagaal waa nagala tag buu ka odhanaya waxaa laga yaabaa qofka inaad ugu sababto diintiiba inuu ka tago marka waxaa fiican qofku inaanu weerar iyo dagaal kuu arage dabacsanaan iyo raxmad iyo lexejecle iyo gurmad inuu kuu arko lacalahu yatadakaru aw yakhshaa attaraji binnisbati ilayhima laa ila allah ilaahay waa ogaa inaanu marnaba fircoon soo noqonayn oo tarajigu xagga rabbi ma aha ee waa xagga muuse iyo haaruun waxaba la arkaa sidaas inay dhacdo xaggooda marka la eego xagga ilaahay laakiin way ka go'naydoo alla waa ogaa marnaba inaanu soo noqonayn xikmadda laakiin ku jirtaa waxa weeye dee ducaadda iyo dadka xilka diinta qaadaya inay darsi iyo cashar u noqoto cid kastood u bandhigaysa diinta faquulaa lahu qowlan layiina waxaa uun laga soo reebaa dadka qaarkood oo canaadka iyo madaxadayga iyo mukaabarada iyo kibirku ay ku badato dabacu markuu waxba u tari waayo iyo raxmaddu ee ay canaad iyo mukaabaro la yimaadaan iyadoo xujadii lagu oogay oo xaqu soo gaadhay kuwaa canaadka iyo dulmiga faraha badan ku caanbaxay in lagu adkeeyo oo iyaga lagu edbiyo asluubka iyo aadaabta loola hadlayo way mudan yihiinoo waa mustaxiqiin oo dadku isku mustawo iyo waxa weeyaan heer iyo isku dariiqa ma aha laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan alrifqu huwa aslu dacwa dacwada la bandhigayo asalka iyo qaacidada asaaska iyo gundhigga u ihi waa dabacsanaanta ciddii ka baxda ee loo taag waayo ayaa lagu adkaynayaa waayo dee dagaalkaba cidda loo sharciyeeyey in dagaal lagu qaado dee dadka in qoorta iyo kurka laga guro aday ka sarreeyaaba ma jiro waa halka ugu sarraysa waxaana la sharciyeeyey dariiqo kale markay soo awdanto taa mooyaane wixii mutaystay dee in qoorta laga guro wadribuu minhum kulla banaan dacwaduna waa sidaasoo bandhigga dabacsan iyo raxmaddu waa asalka laakiin ninka loo taag waayo in lagu adkeeyaa qofkay ku habboon tahay waa bannaanta qaalaa waxay yidhahdeen muuse iyo haaruun rabbanaa rabbigayow innanaa annagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa an yafruta inuu ciqaab nagula soo degdeguu nagula soo boodo ay an yacjala calaynaa bilcuquuba cuquubo inuu nagula soo booduu nagula soo degdego ayaannu ka baqanaynaa innanaa annagu bay yidhahdeen nakhaafu waxaanu ka baqaynaa an yafruta inuu ciqaab nagula soo degdega calaynaa korkayaga aw an yatqaa ama inuu sii qooquu dabarka sii goosto qaala rabbi waxau idhi laa takhaafaa ha baqannina muuse iyo haaruunow waayo inanii anigu macakumaa la jirkiinna ayaan ahay oo asmacu maa yaquulu wa araa maa yafcal waan maqlayaa waxa uu leeyahay waanan arkayaa waxa uu samaynayo anigaana garab iyo gaashaanba idiin ah maciyadani waa ta ahlu sunnu ay yidhaahdaan waa maciyo gaarahoo waa maciyatu nusra wata'yiid waa macnimada gargaarka iyo guusha oo inuu ilaahay kula jiruu kuu gargaarayo ayay tilmaamaysaa oo maciyadii caamka ahaydee wawa macakum aynamaa kuntum maciyatu lcilmi walixaata ma aha waayo taasi gaalka iyo muslimku waa u siman yihiin oo uma kala soocno oo dee ilaahay khalqigiisa oo dhan ayaa macooda uu ku yahay ogaalka iyo awoodda oo sifaadka ilaahay ee awoodda iyo ogaalka iyo maqalka iyo araggu meel walba waa ka muuqdaano waa fii kulli makaan laakiin ilaahay daatadiisu iyadu carshigay ka sarraysaasaynu hore u tilmaannay laakiin sifaadkiisa weeyaan kuwa meel walba ka muuqdee ku sugan ee jooga oo meel walba alla waa kugu maqlayaa waa kugu arkayaa waa kugu ogyahay waa awoodaa siduu doono inuu kuugu taliyo markaa tani waa tii gaarka ahayd ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun marka macnuhu waxa weeyaan ha baqanina waayo inanii anigu macakumaa la jirkiinaan ahay ay binnusra wata'yiid xoojinta iyo gargaarka ayaan idinkula jiraa oo anaa garab iyo gaashaan baa idiin ah asmacu waan maqlayaa maa yaquulu waxa uu leeyahay fircawn wa araa waan arkayaa maa yafcalu waxa uu samaynayana kol haddaan arkayo oon maqlayo anaa idinkaga filana xilkiinna guta faatiyaa waa daba fircoon u tago faquulaa ku idhaahda innaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa labaduu kuu soo diraannu nahay fircawnow efa arsil dir oo sii daa macanaa annaka la jidhkayaga dir bani israa'iila ree bani israa'iilo nimankanaad haysato eed addoonsatee dulmiga iyo dilka ku haysana waxa weeyaan iska sii daayoona raaci oo fa arsil dir macanaa annaka la jirkayaga dir bani israa'iila reer bani israa'iilo xaggaa iyo shaam ha noo raacaane na raaciyo waxa weeyaan ha naga reebin oo walaa tucadibhum hana cadaabin nimanka oo ciqaabkiiyo dulmigaad ku hayse ka daa qad ji'naaka alla leeh dhab ahaan waxaannu kuula nimid fircawnow biaayatin mucjize iyo xujo cad oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waasalaamu nabadgelyana calaa man tii ducada ahaydee bimacna taxiya nabadgelya korkaaga ha ahaatadii ma aha waa bimacna alikhbaar oo cidda cadaab ka nabadgelaysa dee waa cidda hanuuntay cidda halowday ma aha weeyaan muraadku marka wasalaamu badbaado cadaab iyo cuquubo laga nabad galaa calaa man mid korkii unbay ahaatay kaasoo itabaca raacay huwa manku alhudaa hanuunka ninkii hanuunay unbaa cadaab ka nabadgalay weeyaan muraadku innaa annaga qad uxiya waxaa naloo waxyooday ilaynaa annaga haddaannu muuse iyo haaruun nahay anna alcadaaba in cadaabku calaa man mid korkiisuunu ahaaday kaasoo kadaba beeniya huwa manku oo watawallaa jeedsaday aayaddani waa min arja al aayaat lilmuslimiin oo dee muslimku lam yukadib walam yatawalla marka cadaabka ilaahay waa ka badbaadinayaa qaala faman rabbukumaa yaa muusaa qaala waxa uu fircoon yidhi faman waa kuma rabbukumaa rabbigiin waa ayo yaa muusaa muusow oo rabbigiin waa musanno ayuu kula khitaabay haddana mufrad buu ka dhigay yaa muusaa muusow mu odhan yaa muusaa wa haaruun waayo muuse huwa alaslu fi risaala walaalkii waxa loogu xoojiyey nebinimadiisa way ka dambaysoo garab iyo gaashaan inuu isaga u noqdo eh wawajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi waynakii soo maranaye marka waa lagu xoojiyey asalku dee wuxuu ahaa nebinimada oo ku horreeyey nebi muuse sidaasuu isaga ugu soo halqabsanayaa qaala waxau ihi fircoon faman waa kuma rabbukumaa rabbigiinnu yaa muusa muusow qaala wuxuu muuse yidhi rabbunaa rabbigayo alladii waa allaha actaa siiyey kulla shayin shay walba khalqahu abuurkiisa humma hadaa dabeed ku hanooniyey waxa dantoodiiyo maslaxadoodu tahay waxau idhi rabbigayo waa ka makhluuqaadkao dhan abuuray mid walbana sidii ku habboonayd u abuuray isagoo mid walba ka kale ka duwan yahay haddana mid walba waa ka garansiiye ku ilhaamiyey waxa dantu ugu jirtaiyo waxa dhibaatadu ay ka dhalanayso oo ilmaha yari marka uu dhasho dad iyo duunyaba bani aadam iyo xayawaanba dee naaska hooyadii yaa yidhi caanaha ku jira waa ka qabsanaya ee markaaba caanaha ka jaqaya waa hidaaya caama in makhluuq oo dhan wixii dan u ah lagu hanuuniyo o lagu ilhaamiyey walidaalika dad iyo duunyaba bani aadam iyo xayawaanaad wax laba lugood ku socda wax afar adin ku tallaabsada wax beerka ku siqan nooc walba waxa lagu hanooniyo iyo wax duuloo dee haadda cirka iyo hawada duushaba mid walba waxa la yacni lagu hanooniyey oo la garansiiyey wixii danta u ahayd iyo wixii dhibka ku ahaa oo shimbirtu wataa cufka yar ee geedka halka ugu sarraysa intay cuf yar waxa weeyaan halkaa ka dhisato dee waa tabuulkaa yar ee halkaa ka dhistay ilmaheeda yar halkaa waa ta ku dhalaysa waa ta intay duushay soo qadhaabto halkaa wax ku siinaysa ilaahay waa ka sidaa wax u abuuray dee haddana ku hanuuniye dantooda ilaa haddii kale may noolaadeen intaa markuu muuse yidhi oo jawaab cajiiboo meel fogba aanu ka doonin ah intii u muuqatee aanu dafiri karayna ah rabbinimada ilaaha wax walba abuuray haddana ku hanuuniye dantooda ilaan wuxuu ka doodi kara fircoon maahee markiiba meel kaluu isku qaado qaala wuxuu fircoon yidhi famaa baalulquruuni ummadihii xaalkoodu waa maxay al uulaa ee hore ummadihii hore ee qoomamkii hore qowmu luud iyo nuux iyo reer tamuud iyo ummadaha hore xaalkoodii waa maxay buu yidhi halkaa hore faman rabbukumaa waxaa la yidhaha waa tajaahulu caarif waa nin wax garanaya oo haddana isdiidsiinaya waayo wajaxaduu bihaa wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa way yaqiinsadeen aayaadka alleh kuwaasi laakiin haddana dee way dafireen oo waa diideen waa isdiidsiin marka waa tajaahulu caarif sidii ninaan waxba garanayn mar faman rabbukumaa markii looga jawaabayna tanna waxaa la yidhaahdaa waa noocun min alxayda can maxalli nisaac waa ruuxii oo halkii lagu laysku hayey intuu ka cararo meel kaloon laga badoodayn isku qaada rabbi baa laysku hayey oo uu ka jawaabay muuse uu yidhi rabbuna aladii actaa kulla shayin khalqahu humma hadaa sawmay ahayn inuu ka garaabo ama ku diido xaggaaba uu ka jeedsado wuxuu yidhi bal ummadihii hore iiga waran layskuma haynba ummadaha hore iyo xaalkooda markaa xayidaa la yidhaa oo waa ruuxa la doodaya marka laga gar helay waxba uu garan waayo gidaar kale inuu isku qaadaa xaydada la yidhaa oo maxalkiiyo meeshii laysku hayeyba uu ka durko waana dadka ahlu bidacu siday ahlu sunnaha ula dhaqmaanoo sifo ayay sugayaan sidii ay u sugeen ka hadli maayaana meel kale isku qaadayaan waxaan cidibo odhan oo qaarkood yacni kufri iyo gaalnimo ay ka laasimayso ay ka dhalanayso ayay u nisbaynayaan ahlu sunnaha ay odhanayaan sidanay ku sifaynayaan alleh waana beentooda sidaa kuma sifaynayaan oo sida culuwiga oo kale wax alla waxay daba wadaan oo dhammi waa baatile asalka ahlu sunnuhu waxay sugayaanuun ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo halkaa ma dhaafayaan qaala waxau idhi markaa muuse cilmuhaa ummadaha hore cilmigoodii iyo ogaalka axwaashoodu cinda rabbii rabbigay agtiisuu ahaaday oo allaa og arrinkooda fii kitaabin kitaab dhexdii ayaana arrinkoodu ummadaha hore ku sugan yahay kitaabul acmaalkii weeyi ama lawxulmaxfuudka kitaab baa uu ku sugan yahay arrinkoodu kitaabka oo laa yadilu aan ka lumayn rabbi ay can rabbi rabbigay aan ka lumayn oo la yidhaha nasculkhaafid baa lagu nasbiyo can baa lasoo qadari waxa uu ku dhex sugan yahay kitaab aan rabbigay ka lumayn oo uu ilaalinayo uu daryeelayo walaa yansaa ay walaa yansaahu oo aanu iloobayna kitaab allena aan ka lumayn allena aanu iloobayn dhexdiisa arrimahaasi ay ku sugan yihiin kaasi waa tafsiir marka tafsiirka aynu maray jumlada laa yadilu kitaabkaa lagu sifaynaya waa jumladani waa wasfi oo kitaabka oo laa yadilu rabbi walaa yansaa ilaahay aan kana lumayn oo aanu iloobayn tafsiirka labaadna laa yadilu rabbi walaa yansaa waa jumla musta'nafa anta hore ku xidhnayn oo laga goosanayo waa hadal hor loo bilaabanaya macnuhuna waxa uu noqonayaa laa yadilu rabbii rabbigay ma gafo oo ma qaldamo walaa yansaa waxna ma iloobo laa yadilu dalaalka macaanidiisay ka mid tahay alkhata awlaaddii ilmo nebi yacquub aabbahood dee waa kii ku lahaa arrinkii qisadii nebi yuusuf tallaahi innaka la fii dalaalika alqadiim wallee khaladkaagii horunbaad weli ku jirtaa oo yuusuf lagaa kari maayo inaad xasuusnaatood kolba hadal hayso marka hadday baadinimadii xagga diinta ula jeedaan dee waa ku kufriyi lahayn ilan yacquub nebi ilaahay soo diray buu ahaa oo waa hanuunsanaa oo ma habowsanayne waxay u jeedaan khata waad gabsan tahay oo arrinta sawaabkeedii waad seegantahe kuma sugnid ayaa muraadkoodu ahaa marka macnuhuna iminka waa kaasoo ilaahay ma gafo waxna ma ilaabo ayuu macnuhu noqonayaa tafsiirka labaad alladii jacala lakum alarda ay huwa rabbi rabbigaa lasoo tilmaamay alladii waa allah jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alarda dhulka mahdaa gogol idinka yeelay gogashaa idiin goglan ee aad dhisanaysaan ee aad qodanaysaan ee aad ku dul socotaan wasalaka waxaanuu idin yeelay rabbi lakum idinka fiihaa dhulka dhexdiisa wuxuu idinka yeelay subulaa waddooyin aa martaan oo degaamada iyo dhulka durugsaneed u socotaan ku gaadhaan oo jamalku futuuxaadka wuxuu ka odhanayaa ay jacala lakum fiihaa turuqa waxaa dhulalkaa aad isaga gooshaysaan ee isaga socdaalaysaan dhexdooda alla wuxuu idin yeelay waddooyin aad muraadkiinna ku gaadhaan oo waddaba haddaanay jirin oo buuruhu xidhiidhsan yihiin dee layskuma tallaabeen wa ansala alla waa soo dejiyey min asamaa xagga sare ee daruuraha waxa uu ka soo dejiyey maa aabiyo fa akhrajnaa dabeed waxaannu ku soo bixinnaa alla uu yidhi litashwiiq si qofka loo jeclaysiiye ama loo soo jeediyo dee waxa loo sheegayo ayaa waxaa la yidhaha waa iltifaat asluubkaasi min alghaybati ila altakallum iyadoo haybo laga warramayey oo wa anzala min asamaa'i maa'an waa damaa'iru alghayba ayuunbaa takallum loo soo jeedsado fa akhrajna annakaa soo bixinay waa allah allah waxau ihi fa akhrajnaa dabeed waxaan ku soo bixinnay bihi biyahaasi aswaajan noocyo oo min nabaatin nabaada waxyaabihii dhulka ka soo baxayey nabaadka oo shataa kala tagsan dad iyo duunyaba waxay quutaan ama ay cunaan wa qulnaa lakum waxaananu idinku nidhi kuluu cuna waxaa arlada alla idinka soo bixiye aadam yacni bani aadamkiiow dee cuna warcaw daajista ancaamakum xoolihiinna iyo nimcooleydiinnana geel iyo adhig iyo lo-dii iyo markaa macnaha wixii calaf ay xooluhu dee quutaanna daajiya wixii quud ay dadku ku noolaadaanna idinku cuna waayo dad iyo duunyaba waxay ku nool yihiin dhulka alla uga soo bixiyey markuu raxmaadka ku shubay alla waxau idhi inna fii daalik arrinkiina alla soo sheegay dhexdiisa waxaa idinku sugan la'aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato ilaahayna astaan iyo calaamo u ah weynidiisa iyo waaxidnimadiisa ayaa ku sugan yaa se ay ugu sugan yihiin ma cid walba may liulinnuhaa kuwa caqliga fayow u saaxiibka ah ayaa aayaad arrimaha ugu sugnaadeen oo ku cibro qaadanaya cir iyo dhulba rabbi waxa u dhigay annuhaana waa jamcu nuhya oo waa caqliga nuhaana waxa loogu idlaaqay ama nuhye loo yidhi liannahu yanhaa saaxibahu camaa laa yaliiq waayo saaxiibkii wuxuu u diidayaa oo ka dabrayaa waxaan u qalmin ee bani aadamka aan laa'iqa u ahayn allah waxau idhi minhaa dhulka ayaa khalaqnaakum aanu idinka abuuray wa fiihaa dhexdeeda ayaanu ciidukum aanu idinku celinaynaa wa minhaa iyada xaggeedaana nukhrijukum aanu idinka soo bixinanaa taaratan mar ukhraa oo kale waxaa la tilmaamayaa nasabka asalkee aadamigu ama maaddada asalkee bani aadamku ka soo jeedo dee ciiddaa iyo dhulkaa inuu yahay waxaana maaddadeennu ay ciidda ama dhulka ku noqotay waayo aabbaheen aadam baa dhoobadaa laga abuuray mar haddii aabbaheen laga abuuray innakana waa asalkeennii marka halkaasaa laynaga abuuray laynaguna celin doonaa hadhowna laynaga soo bixin doonaa walaqad araynaahu wallaahi laqad araynaahu waxaanu tusinay fircawn aayaatinaa mucjisaadkayagii kullahaa dhammaanteed sagaalkii mucjiso ee muuse la siiyeyba waa la tusay fakadaba dabeed waa beeniyey oo wa abaa waa diiday qaala waxa uu fircoon yidhi aji'tanaa muuse ma waxaad noogu timid litukhrijanaa inaad naga bixiso min ardinaa dhulkayaga oo bisixrika sixirkaaga aad nagaga saarta yaa muusa muusow falanaatiyannaka wallaahi inaanu kuula iman oonu kuula iman muusow bisixrin sixir sixirka oo midlihi kaagan la mid ah ay midla sixrig yacnii sixirkaagan la mida wallee waanu kuula iman ee fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdeenna yeel mawcida makaanu ballan ama xilli wakhti ballan ama ballan yeel ballanka oo laa nukhlifu aanaan khilaafin oonaan ka bixin naxnu annaga iyo walaa anta adigu toona ka bedelo makaanan meel inoo yeel meesha oo suwaa dhexdhexaad oo dadka u siman oo dhinac walba laga soo gaadhi karo marka maka makaanan ama waxaa laga beddelayaa mawcidanta waa sidaynu iminka maraye ama sida jalaaludiin almaxalli uu marayo waxaynu ku nasbinaynaa nascu lkhaafid shayga isagoo xaraf jaar loo majruura marka xarafka jaar laga jaro mansuub buu noqdaa waa kor dhabma ah marka makaanan waxa uu maxalligu odhanayaa waxaa lagu nasbiyey binascil khaafidi oo xarafkii jaraya ee fi ayaa laga jaray dabeed mansuub buu noqday markaana macnuhu waxa uu noqonayaa fajcal noo yeel baynanaa wa baynak annaga iyo adiga dhexdeenna yeel mawcidaa ballan mawcidanna waa masder miimiyo bimacna alwacdi ballan noo yeel makaanu ballan iyo wakhti ballanna waa laga macnayn karaa ballanka laftiisiina waa laga macnayn karaa marka waxaad noo yeeshaa wakhti ballan ama makaanu ballan amaba ballan noo yeel ballanta oo laa nukhlifuhu aanaan khilaafayn oonaan ka baxayn naxnu annaga iyo walaa anta adigu toona makaanan fii makaanin meel dhexdeedna nooga yeel meesha oo suwan dhexdhexaad oo dadkao dhan u siman oo cid walba soo gaadhi karto qaala waxa uu muuse yidhi mawcidukum ballantiinu yowmu ziinati quruxda yoomkeeda weeye maalintaa xaragoonaysaan ee isqurxinaysaan ee yowmu ciidikum weeyaan waa maalinta ciiddiinna iyo isku soo bixiinna maalinkaa weeyaan ballantiinu iyo wa an yuxshara in lasoo ururiyo annaasu dadka duxaa xilli barqaca marka waxa waa an yuxshara masderka ficilkaa xarfu masderku galay laga shiilo ayaa lagu cadfayaa yowmka oo macnuhu waxa uu noqonayaa qaala waxau ihi muuse mawcidukum ballantiinu yowmu ziina quruxda yoomkeeda weeyi maalintaa isqurxisaan ee ciiddiinna ayaa ballan inoo ah marka ballantu waa maalintaa iyo wa an yuxshara annaasu iyo wa xashru nnaasi duxaa iyo dadka in lasoo kulmiyo lasoo ururiyo wakhtiga barqada waxaa la yidhi muuse waxyaabuhu u doortay wakhtigani waa wakhtiga loogu badan yahay haddana wax walba ugu muuqashada badan yahay oo haddii casar ama galab ama habeen laga dhigo waxa meesha ka dhacayaaba inaanu si wacan dadka ugu muuqan baa suurow laakiin xilliga barqada xilliga iftiinka iyo caddaanka cadeedu ugu iftiin badan yahay waana xilliga ay dadkuna soo wada dareeraan een mashquul iyo wax kale la gelin marka wakhtigii arrinku ugu muuqashada badnaa ayuu u doorto xilliga barqada ah yowmu ziinana waa maalinta ay fasaxa yihiin oo si aanay u kala hadhinba oo kulligood halkaa ugu kulmaan fatawallaa dabeed waa jeedsaday fircawnu fircoon waa jeedsaday fa jamaca dabeed waxa uu kulmiyey kaydahu ay dawii kaydihi macnaha shirqoolkiisa iyo dhagartiisa kuwii u saaxiibka ahaa ee dhagarta samaynayey ayuu kulmiyo soo ururiyey suma ataa dabeed waa yimid ay ataa bihim ila almawcid dabeed wuxuu la yimid oo uu keenay halkii lagu ballamay markaa kaydka waxaa looga jeedaa dhagarta lafteedu iyadu isma dhigayse ciddii dhagarta dhigaysee samaynaysay oo saxaradii ah markaa saasaynu ugu soo qadarnay mudaafka ay dawii kaydihi shirqoolka iyo dhagartiisa kuwii u saaxiibka ahaa ee samaynaya waa saxarada eh ayaa uu soo kulmiye fircoon oo uma ataa ay uma ataa bihim ila almawcid dabadeed goobtii iyo ballankii buu la yimid oo uu keenay qaala waxa uu ku yidhi markaa muusaa qaala lahum waxa uu ku yidhi saxaradii iyo fircawn muusaa nebi muuse waxa uu ku yidhi nimankii saxaradii lasoo kulmiyey weylakum hooggiinna oo halaag idinku dhacyi laa taftaruu ha ku abuuranina cala allaahi alle korkiisa kadibaa been ha ku abuuranina oo fa yusxitakum dabeed alla idinku dabargooyo ama idinku cadaabo idinku ciqaabo bicadaabin cadaab dabeed alla idinku halaago si aan ilaahay cadaab idinku halaagin war ilaahay ha ku been abuuranina waqad khaaba waa hoogay allailehe dhab ahaan man iftaraa man axadka iftaraa alle ku been abuurtayna allailehe waa hoogay oo waa halaagsamay fatanaasacuu dabeed way doodeen saxaradii amrahum arrinkoodii waa ku doodeen baynahum dhexdooda ay fii sha'ni muusa wa haaruun arrinkii muuse iyo haaruun intaan waxbaba aanay dhicin ayay dhexdooda ku doodeen war nimankan ma xaq bay ku taagan yihiin mise baatil alla ilaahay hadalkani hadal shicir ama gabay ama falalow ama sixir ma noqon karo ilan wuu waaniyo waa kan yidhi weylakum laa taftaruu cala allaahi kadiban fayusxitakum bicadaabin waqad khaaba man iftaraa marka hadalkii ayaa markiiba ku duulay markaasaa intay gooni iskula baxeen ay isqabsadeen oo ay yidhaahdeen war ma hadalkanaa sixira fatanaasacuu markaa waa doodeenoo waa iskhilaafeen saxaradii amrahum arrinkoodii waa ku doodeenoo waa isku khilaafeen baynahum dhexdooda waa arrinkii muuse iyo haaruun eh yacni arrinkooda ay kaga tashanayaan ama iska weydiinayaan muuse iyo haaruun waxa weeyaan waa ku doodeen oo waa isku khilaafeen wa asaruu waxaanay qarsadeen annajwaa faqi ayay qarsadeen oo gooni bay iskula baxeen si aan loo maqal qaaluu waxaanay yidhaahdeen in haadaani faqay qarsadeen waa kan qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani ay maa haadaani labadani may ahaanin waa muuse iyo haaruune la saaxiraani ilaa saaxiraani laba sixiroole mooye wax kale may ahaanin labada sixiroole oo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka bixiyaan min ardikum dhulkiinna bisixrihimaa sixirkoodana ay idinkaga saaraan oo wayadhabaa ay la tagaan iyagu bitariiqatikum dariiqadiinni iyo dhaqankiinnii almuhlaa ee wanaagga badnaa waxay is haystaanba waxay ku soo go-aamiyeen oo ku soo guddoonsadeen inay saaxirin yihiin ilaan waa isku qabsadeen uuna markii dambe taasay soo go-aansadeen taasaanay ula yimaadeen marka qiraa'adeennan xabsada in haadaani la saaxiraani waxaynu ku macnaynay inta naafiyo bimacnaa maa ah laamtana waxaanu ka dhignay bimacnaa ilaa marka in haadaa in haadaani la saaxiraani ay maa haadaani ilaa saaxiraani labadani may ahaanin wax kalaba may ahaanin laba sixiroole mooyaane waa uun sixiroolayaa qiraa'ada kale abuu camarka waa inna haadayni la saaxiraani markaa innadii si fiican sideedii bay u camal falaysaa oo dee tansibu lisma wa tarfacu lkhabar haadayni musannahaasi dee wataayaada lagu nasbiyey waa isamkeedii la saaxiraanina waa khabarkeedii oo alifta wataa lagu rafciyey markaa innadii sideeday u camal falaysaa marka la akhriyo qiraa'ada abuu camarka ee inna haadayni labadani la saaxiraani weeyaan laba sixiroolayaal ah qiraa'ada kale inna haadaani la saaxiraani macnaahaan waa isku mid laakiin icraabkii unbaa kala duwanoo inna haadaani labadani la saaxiraani sixiroole weeyi laba sixiroolayaal ah ama saaxiriin weeyaan weeyaan macnuhuye laakiin icraabkaa noqonaya fii lugati man yulzimu almusanna bilalifi rafcan wa nasban wa jara luqada cidda waxa weeyaan musannaha alif uun laasimisa saddexda xaalaba oo xaaladda rafcada iyo nasbada iyo jarkaba waxay laasimiyaanun alif sida icraabkii maqsuurka oo kale jaa alfataa ra'aytu lfataa marartu bilfataa marka shaacirkii baana shaahido oo caddaynaya luqadaasi ina abaaha wa abaa abaaha qad balaga fi lmajdi gaayataaha shaahidku markaa asmaa'ulkhamsaha hore maahee waa gaayataaha yacni sharaf waxay ka gaadheen halkii ugu dambaysay dee haddii waxa weeyaan musannaha lagu nasbinayo ya waxay noqon lahayd gaayatayha ilaa xaalatu nasbada waa bilyaa'i laakiin gaayataaha aliftii unbaa la laasimiyey isagoo maxalu nasbe yaalla ile waa mafcuulkii balaqaada eh marka calaa kullin waa un luqada cidda musannaha bil alif icraabtaa saddexda xaaladoodba iyagoon kala saarin qiraa'ada ina haadaani luqadaasay markaa ku socotaa fa ajmicuu kaydakum humma atuu safaa waxay yidhaahdeen markaa waa saxaradii fa ajmicuu go'aansada oo guddoonsada oo adkeeya kaydakum dhagartiinna iyo shirquulkiinna aa dhigaysaa ajmaca waa bimacna alijmaacu waa go'aansi iyo guddoonsi wax la adkeeyo oo la sugo oo la go'aansado oo ijmaacul umma marka la leeyahay waa go-aanka ummadda ama waxay ku kulmeen ee ay go'aansadeen marka ajmaca ijmaaci weeyaano waa go'aansada oo guddoonsada ee sugana oo adkeeya waana bimacna alixkaam waa go'aan la sugay oo la qaatay laakiin jamaca oo min aljamci ah iyadu waa ururinta oo fa jamaca kaydahu dee waa soo urursaday ciddii shirqoolka u dhigaysoo waa soo kulmiyey marka jamacana waa soo ururiye weeye ajmacana wuu go'aansado arrinkaa waa guddoonsaday marka waxay yidhahdeen fa ajmicuu goosta kaydakum shirqoolkiinna iyo dhagartiinna go'aansada oo goosta oo guddoonsada uma atuu dabeed kaalaya halkii lagu ballamay safaa ay mustafiina xaal aatiin kuwa safan waqad aflaxa alla ilaahi waxaa liibaanay alyowma maanta man ruuxa istaclaa sarreeya huwa manku maantana ninka gacan sarreeyaa guulaystay qaaluu waxay yidhaahdeen waa soo diyaargaroobeene yaa muuse muusow imaa an tulqiya ikhtar u soo qadar kala dooro imaa an tulqiya inaad riddo adigu waxaad hayso wa imaa an nakuuna iyo inaannu annagu ahaano awala man midka ugu horreeya alqaa ridaya huwa manku kala dooro in waxaad hayse aad soo ridood soo tuurto iyo annaku waxaanu hayno inaannu ridno ama aanu tuuranno qaala waxau idhi bal iskaba dhaaf anigu inaan rito waxaan hayee alquu idinku rida ama tuurta waxaa haysaan fa idaa xibaaluhum waaba iyagoo markiiba xadhkahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii yukhayalu la moodsiinayo ilayhim muuse xaggiisa min sixrihim min ajli sixrihim sixirkay sameeyeen sababtiisa loo moodsiinayo annahaa tascaa ay annahaa xayaat annahaa xayaatun tascaa inay yihiin abeesooyin ordaya oo soconaya ayaa la moodsiiyey fa awjasa dabeed waxa uu ku qarsaday fii nafsihi naftiisa khiifatan cabsi muusaa muuse damiirka fii nafsihi muuse u noqonayaa damiirna waxaa lagu yaqaanay marjic mutaqadim oo soo hormaray inuu u noqdo imaa lafdan aw rutbatan aw lafdan wa rutbatan masaa'ilkii mustathnaha ahaa ee laga soo reebay uu noqonayay ilaa muta'akhirin lafdan wa rutbatanna ka mid ma aha marka waxaa la odhanayaa muuse damiirku wuxuu ugu noqday liannahu mutaqadimun rutbatan laa lafdan waayo muuse rutba ahaan buu u horeeya oo mowdiciisu halku ahaa fa awjasa muusa fii nafsihi marka rutba ahaan wuu horeeyaa oo waa bacda alficil derajada faacilku laakiin dee lafdi ahaanunbuu u dambeeyaa damiirku inuu noqdo ilaa mutaqadimin rutbatan laa lafdanna waa bannaan tahay waa sidaa marka qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha cabsoonin muusow waayo innaka adigu anta adigu alaclaa ka sarraynta badan baa tahay ee gacanta sare yeelanaya wa alqi tuur maa fii yamiinika midigtaada waxa ku sugan waa u shaadiye talqaf way gurani oo way halqafaysaa ama way liqi maa sanacuu waxay sameeyeenba innamaa sanacuu ka ay sameeyeen wuxuu ahaaday uun wax kalaba maahee kaydu saaxirin sixiroole shirqoolkii un weeyi walaa yuflixu man liibaanaa saaxiru sixirooluhuna xaysu ataa meel alla meesha uu yimaado sixiroolana ma aflaxo oo guul kama gaadho fa ulqiya waa la riday asaxaratu sixiroolayaashii sujadan xaala yihiin kuwa sujuudsan qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waa rumayna birabbi haaruuna haaruun rabbigiisa iyo wa muuse muuse rabbigiisa waa rumaynay qaala waxa uu fircoon ku yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum waxaa halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay nimankii markay go'aansadeen dee saxaradii inay dhagartoodii dhigaan waxay yidhaahdeen dee adigu horre ama annaku aannu horrayno muuse wuxuu yidhi idinku horreeyo waxa haysaan soo daaya kadib markay ulihii iyo maxaanku idhaha xadhkihii iyo waxay isku soo xidhxidheen ay daadiyeen ee ay rideen waxa muuse la moodsiiyey inay yihiin abeesooyin yaacaya oo dhulka waxa weeyaan islaba rogaya waana sixru takhyiil baa la yidhaahoo dee saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim indhihii dadkay sixreen waanay cabsi geliyeen sixir weyn baanay la yimaadeen ba alla yidhi subxaanah sixirkanna waa sixirka la yidhaha sixru takhyiil oo wax xaqiiqo ah ma aha laakiin waa indha sarcaad yacnii qofkii indhihiisii baa waxa weeyaan la beddelayaa oo waxaan jirin baa looga dhigayaa inuu waxan yahay suuro aan xaqiiqadiisii ahayn oo ulihii iyo xadhkihii ayaa uu mooday abeesooyin yaacayoo kale waa la moodsiiyo suuradaasoo kalea loogu yacni loogu suureeyey markaa muuse cabsi buu qarsaday awjasa fatxulbayaanka wuxuu ka odhanayaa abutayib bimacnaa admara marka ma muujin oo kamay dareemin qalbiga se cabsi baa kaga dhacday cabsidu dee waa cabsi dabiiciyaho dee waxaanad hore u arki jirin haddaad indhaha qac ku siiso waad naxasaa waanad cabsoon marka waa khawfkii dabiiciga ahaa ee basharkao dhan ku beeraa laakiin ilaahay waa aaminsan yihi markaasaa alla u yidhi ilan waa taalacanaya qalbigiisa waxa ku soo dhacay muuse ha baqanadaa gacan sarreeye ushaada tuur baa la yidhi waxay sameeyeen bay iyadaa cunaya saaxirna ma liibaanee dee mar alle markii uu tuuray wax allo wixii meesha yaallay oo dhan ayay liqday oo mid mid ay u guratay ushii markay saxaradii arkeen ushii waxay samaynayso waxay ogaadeen arrinku sixir inuu ka sarreeyo sixir aan u hayna mucjizo u yahay markiiba waa rumeeyeen sujuud bay daateen waxaa laga cabiray fa ulqiya waa la riday xagga dambe in lagaga yimid oo weji weji loo tuuraad mooddaa degdega ay u daateen macnaha ilqaagu waxaa laga cabirayaa ama lagaga kinaayoonayaa can surcati sujuud degdega ay u daateen ee aanay daahinba fa ulqiya saxaratu sujada mar alla markay daateen markiiba waxay yidhahdeen aamanaa birabbi haaruuna wa muusa aamanaa birabbina hadday yidhaahdeen wuxuu moodi lahaaba dee isagaaba rabbinimo sheeganayay ana rabbukum ulaclaa markaasi aanu uguba khaldamin uunu u moodin isaga in loo jeedo fircawn waxay u nisbeeyeen labadii nebi ee dee xaqa u keeno muuse iyo haaruun oo yacnii si uu u dareemo iyadoo cid walba uu dee alla rabbi u yahay haddana gaar waxay ugu xuseen si aanay shubhadaasi fircoon ugu dhicin markaa rabbigay muuse iyo haaruun noogu baaqayeen waanu rumayna yidhaahdeen waxau odhanayaa zamakhshari kitaabkiisa tafsiirka ee kashaafka abutayib baa fatxulbayaanka kaga soo naqlinaya hadalkaa zamakhshari kashaafka uu ku yidhi oo waxau yidhi subxaana allah maa acjaba amrahum ilaah baa ceeblaawe eh arrinkoodu yaa badana qad alqow xibaalahum wa cisiyahum lilkufri waaljuxuud markii hore xadhkahoodi iyo ulahooda waxay u daadiyeen oo u tuureen gaalnimo iyo dafiraad ay diinta diidayaan suma alqow ru'uusahum bacda saacatin lishukri waasujuud haddana madaxyadoodii markiiba wax yar kadib waxay u daadiyeenoo madaxooga u rideenoo dhulka ay ugu daateen mahadnaq alle ay u mahadnaqayaan oo ay ilaahay dartii u sujuudayaan oo ay dhulka ugu dhaceen wuxuu yidhi famaa acdama alfarqa bayna lilqaa'i alla maxaa ka weyni badan farqiga u dhaxeeya kala duwanaanshaha labadaa dhicisood ama labadaa tuuris ama ridid ee marna ay xadhkaha u rideen dee gaalnimo iyo kufri marna ay wejigooda u rideen oo dhulka ugu rideen sujuud alla labadaasi kala fogaa waa kaafiyo kala dheeri buu yidhi sadaqa warabbi lkacba waa runtii qaala waxa uu fircoon yidhi aamantum ma waxaad u rumayseen lahu isaga qabla an aadana intaanan idiin fasixin lakum idinka innahu muuse lakabiirukum waa kiinii u weynaa waa macallinkiinii u weynaa alladii macallinkiinaasoo callamakum idin baray asixra sixirka kolka horeba isagaa idinsoo baroo waa wada socoteen hadda warba iskuma yahay falauqaطicanna wallee waan jarjari baa fircoon yidhi aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isweydaar baan u googoyn walausallibannakum wallee waxaan idinku deldeli oon idinka soo laalaadin fii juduuci nakli calaa juduuci nakli geedaha timirta jiridooda ayaan idinku soo deldeli oon idinka soo laalaadin fiidu waa bimacnaa calaa ile xuruufta jaar way ismaxal degaan oo way kala naa'ib noqdaan walataclamunna waayo dee geedka jiridiisa la dhex gelin maayo ilan fiidu darfiyay faa'iidaysaa marka waa ka sarreeyaana fiidu waa bimacnaa calaa oo isticlaa faa'iidaysa walataclamunna walle waa ogaan doontaan oo ogaan doontaan ayunaa kaayaga aniga iyo muuse ashaddu adayga badan cadaaban xagga cadaabka oo wa abqaa baaqinimada badan ay cadaaban xagga cadaabka kaayaga cadaab adag ee cadaabkiisa ugu baaqinimo badan yahay uu baaqi noqonaya aanu baaba'ayn wallee waydinna kala garan aniya muuse ka uu yahay marka waxaa la yidhaahdaa taaqiga ama gaalka ama qofka qaldan xujo markuu waayo xoog buu micinsadaa xoog buu nafta bidayaa oo dee xaggaas uu cararayaa marka ma laga gar helay ma u jawaabi kari waaye kolka waa inuu xoog micinsado waana caadada duqaadda iyo daalimiinta xaqa marka laga guulaystay inay xoog micinsadaan qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii markii hore saxarada ahaa iminkana muwaxidiinta noqday markuu sidaa ugu hanjabay waxay ku yidhaahdeen lan nu'tiraka kaa dooran mayno fircawno oo kaa doorbidi mayno calaa maa kii jaa'anaa noo yimidoo min albayinaat aayaadka iyo xujooyinka cadcada iyo waladii allihii fataranaa kolka horebana abuuree abuurka iyaga bilaabay wallaynaanan adiga kaa dooranayn marka maxalligu sida uu tilmaamayo waladiida ama cadfun calaa maa ka dhig oo kaa dooran mayno calaa maa jaa'anaa min albayinaat kii noo yimid oo aayaadka cadcada iyo waladii fataranaa khaaliqiina abuuray kaa dooran mayno marka waa cadaf ama waa qasamun billaaho kaa dooran mayno fircoonow xaqa noo yimid waladii allihii baanu ku dhaaranay fataranaana abuuraye adiga kaa dooran mayno waxa weeyaan xaqa iyo aayaadkaanu aragnay ee faqdi xukun fircawnow maa waxa anta adigu qaadin aad xukumayso innamaa taqdi waxaad uun xukuntaa haadihi tani alxayaata ee noloshaa addunyaa ee liidata aakhira miyaa tala ku leedahay sow adduunya uun maaha sidaa doonto samee janno iyo makfiraa naga horrayse innaa annagubay yidhaahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbinaa rabbigayo liyakfira lanaa si uu noogu dhaafo khataayaanaa gafafkayagii aannu hore u gallay iyo wamaa wixii akrahtanaa aad nagu khasabtay calayhi maagoo min asixri sixirka ah wallaahu allana khayrun isaga ayaa khayr badan oo wa abqaa baaqinimo badan xagga cadaabka ka cadaabkiisu baaqi noqonee weligii aan u baaba'ayna waa alleh ka abaalkiisu khayr badan yahe wax walba uu ka mudan yahayna waa alleh maxalligu waxau odhanayaa ay khayrun minka hawaaban idaa utiica ilaah baa kaa khayr badan xagga abaalmarinta marka la ateeco in la caabudo en la caasiin wa abqaa minka cadaaban idaa cusiya kaana baaqinimo badan xagga cadaabka haddii la caasiyo oo cadaabkiisu ma dhammaadee waa dheeraanaya oo waa abadi aan weligii la jarayn innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay man yaati rabbahu mujrimaa halkan qisadan saxaradan rumeeyey iyo fircawn iyo nebi muuse qisadiisan dhacdadan nimankan markii hore saxarada ahaa waxa inooga baxayaynu ka qaadanaynaa cashar aad iyo aad u xeel dheero bal nimankaa intuu isku jiro gaalnimadooda iyo iimaankoodu isku dhowaanshaha iyo haddana markiiba iimaanku heerka u gaadhay iyo sarraynta markiiba waxay gaadheen heer adduunyo iyo waxa yaallaba aanay dan ka lahayn oo ay yidhaahdeen sow waxaad u talinaysaa adduunyo uun maaha sidaa doonta yeel annaku meel kaleaanu u soconnaa oo ilaahay agtiisa wax noo yaallaan sow cajiib ma aha cusaybka iimaankooda iyo culayska uu leeyahay iyo heerka u gaadhay sow wax lala yaabo maaha markaa dee waa arrinku cibro qaadasho mudan adigoo weligaaba mu'min ahaayoo ku dhashoo ku soo dhaqmoo ku taagnaa dee maalintaad wax yar aragto haddaad kabahaaga ka cararto dee iimaankaagii wuxuu noqday iimaan aan luga adag ku taagnaynoo aan aad u sugnaynoo markaaba zuulaya oo baaba'aya dee waa idinka arkay dadka qaarkood dhalaal yaroo adduunyo iyo dheef aan liidatoon qiimo lahayn baaba laga yaabaa inuu dhaafsado diinta iyo iimaanka marka halkaa waxay yacni aayaddaa waxaynu aayaadkaa ka qaadanaynaa war iimaankaagu iimaan luga adag ku taagan oo sugan oo marnaba dabayluhu aanay dhinacna u leexinayn oo aan ciirciirayn ha noqdo mar walbana diinta iyo duunyada kala garo oo markay adduunyo iyo arrinkeed noqoto aakhire iyo alla ka dooro oo duunyada ha ku dagmin weliba dee xaalkiiyo wakhtigaynu ku jiro arrintaasi waa muhiim inay maskaxdeenna kusoo noqnoqoto ilaan waa lagu imtixaamaya duruufo badan baa ku soo maraya meel baad u shaqa tegaysaayoo garhka iyo gafuurkaba xiir baa lagu odhanayaayo shamiiskan iyo waxaanad siediyo cumaamadahan daadiyo gaalka isku soo yaro ekaysiiyo baalkii cunaa laysaga xidhayana iska soo laalaadi waxyaaba badan baa lagu amraya dee qofku hadduu daciifo markaaba wixii intuu tuuruu yidhaa jirnaa wadaada ayuu isku soo taagayaa labiskaa warsodigii wadaadka ah marka mushahar buu u socdaa markaa diintiisiiba u dhaafsaday marka calaa kullin diintu wax walba ha kaala qiimo badato haddaad tidhaahda adeer midh bedeli maayo waxaa laga yaabaa aroorta waxaan weligaa maskaxdaada ku soo dhicin ilaahay inuu kula kulmiyo waa in allaha calaa kulli shayin qadiir waana shaki la'aan ninka ilaahay doorta ilaahay ma dayacayo xaqiiqadu waa sida hadday kaa dhab tahay walle inaanu ilaahay ku dayacayna waa ku daryeelaya waa hubaal laakiin iimaanku dee yaanu sheeko sheeka inaga noqone yaqiin qalbiga degta oo midhaheedu ka muuqdo xubnaheenna ha noqda iimaanku innahu ina alamra washaana xaalku waxa uu yahay man axadka yaati u yimaada rabbahu rabbigii mujriman xaal uu yahay mid dembiilo oo dembaabay fa inna lahu kaa waxa u sugnaaday jahannama jahannamaa u sugnaatay oo laa yamuutu ku dhiman maayo fiihaa jahannamo dhexdeeda walaa yaxyaa kuna noolaan maayo intuu dhinto ka raaxaysan maayo cadaabkiiyo cuquubada noolaanna maayo nolol wanaagsan silic iyo saxariir iyo leeleel iyo rafaad baaqi oon weligii ka baaba'ayn ayuu ku yacni ku jirayaa oo bayna alxayaati waalmowti nolol iyo geeri u dhaxaysa adduunka nolol unbaa la yaqaanaa ama geeriye xaalad saddexaad baa aakhiro taallo oo bayna alxayaati waalmowt dhinacna aanad u dhacayn eed cadaabkaa ku jirayso waa qofkii mutaysta ee mujrim noqda waman axadka yaatihi alla u yimaada muuminan xaal uu yahay mu'min rumeeyey oo raacay muuminka oo qad camila dhab ahaan u sameeya asaalixaati alacmaala saalixaad camaladan wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi lahum darajaat alculaa waa waxa weeyaan dee manta macnaheeda jamacaa la eegay damiirka mufradka ana lafdigeeda mufradkaa la eegay marka jamac loola dhaqmayo waa biictibaari almacnaa marka mufrad loola mucaamaloonayna waa biictibaari lafdi marka fa ulaa'ika ismu ishaaruhu waa jamce waa xagga macnaha muctabar ah fa ulaa'ika kuwaasi muuminiinta ah ee camalkaa wanaagsan sameeyey lahum waxa u sugnaaday addarajaatu darajooyin alculaa oo sarrayn badan wa alculaa waa jamcu culyaa waana taaniisu aclaa waa afcalu tafdiil sarrayn badan jannaatu cadnin baa u sugnaatay ka bedelo ama jannaatu cadnin ah haddaad ku bayaamiso nagaadi jannooyinkii waa derajooyin sare oo nagaadiga jannooyinkiisa ah jannooyinkaoo tajriha ay qulqulayaan min taxtiha hosteeda alanhaaru wabiha alkhaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda wadaalika madkuurkaa la soo sheegay oo jannooyinka iyo barwaaqadaasi jazaau man mid abaalmarintii weeyey kaasoo tasakaa isdahiray oo daacada ku dadaalay dembigana ka dhowrsadoon ku dhicin oo iska ilaaliyey walaqad awxaynaa wallaahi laqad awxaynaa waxaanuu waxyoonnay ilaa muusa nebi muuse an asri ey asri la guura galbi cibaadihi addoommadayda waa antii tafsiiryadaayda bimacnaa ay waxa loo waxyoodaa tan ah addoommadayda dheelmi oo goor habeennimo ah la socoo la guura gal wallaahi laqad awxaynaa dhab ahaan waxaanu ugu waxyoonnay ilaa muuse nebi muuse an asri ey asri ayaanu u waxyoonnay dheelmi oo la guuro gal habeennimo bicibaadihi addoommadaydan reer banu israa'iil goor habeennimaa kala guuro gal oo fircoon iyo qoomkiisa kala baxso marka waa xaggaa iyo dhulka shaam adigoo jihatalbaxri xagga badda maraya waayo halkaad ku badbaadaysa kuwana lagu baabi'inayaa badda ah marka dariiqaa xagga badda iyo xeebta adoo maraya la guuro gal fadrib waxaanad u yeeshaa lahum iyaga addoommadayda ariiqan waddo uga yeel filbaxri badda dhexdeeda waddada oo yabasaa qallalan laa takhaafu xaal aanad ka baqanayn muusow darakan soo gaadhis ay ku soo gaadhaan fircoon iyo ciidankiisu oo walaa takhshaa aanad kana cabsoonayn qaraqan inaad badda ku hafatood ku qarqoonto ama ku halaagsanto macnaha adoon midnaba ka baqanayn inay ku soo gaadhaanna aan ka baqayn inaad badda ku qarqoontana aan ka baqayn badda ku qaadoo ku dhaqaaqadoo ushaada ku dhufanayo sida aayaadka kale tilmaameen labay u kala dhambalme oo waddo cadoo dire angegan oon biyo lahayn baa kaaga bixie oo rabbina kugu badbaadin falamaa tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun kallaa ina maciya rabbii sayahdiin aayaddaa kale ilaahay waa kii ku tilmaamay labadii col markay isku soo baxeen oo markay habeennimadii ka guureeyeenee waagii u barye reer fircoon ay ogaadeen muuse iyo qoomkiisii inay ka baxsadeen waa ka soo daba dhaqaaqeen ilaa markii qoomkii waxa weeyaan reer banu israa'iil nimankii qowmu muusana ay baddii markay soo gaadheen afkeeda fircoon iyo qoomkiisiina ay ku soo baxeen ee ay isku soo muuqdeen ayaa asxaabtii nebi muuse ay yidhahdeen alla ilaah waa laynahaya waa kuwanayna soo gaadhay markaasuu yidhi kalla taana daayo waa nebi yaqiinsan oo rumaysan awoodda allihiisii soo diray oo marnaba warwar iyo walbahaaran ka qabin adduunyada iyo quwadahan u muuqda ee maadiga ah waayo dadku waxay qiimeeyaan waxa u muuqda laakiin qofka yaqiintali wuxuu qiimeeyaa waxa qarsoon ee ilaahay agtiisa yaalla ee awood iyo ogaal ah marka wuxuu yidhi kalla taana daayo wax dhacaya ma aha fircoon intuu soo gaadhay inuu gacan igu dhigo abadan waa ma dhacdo waayo ilaahay baa ila jiro oo i caawinayo oo sayahdiini isagaa i hanuunin oo dariiqan ku badbaadaya bixin dee markiiba aan idrib bicasaaka albaxr fainfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim markiiba usha ku dhufaa la yidhoo intay kala carartay baddii ayaa qayb walba sidii buuri weyn oo kale ay u muuqatay dhexdoodii bay mareen kuwii kale ee gaaladiina intay isku soo qaadeen markay ku soo dhammaadeen ayaa badu ileen makhluuqad makhluuq amran oo amar alle qabta bay ahayde markii horena kala teg baa la yidhi iminkana isku soo noqon baa la yidhi halkii bay ku baaba'een fa atbacahum dabeed waxaa soo raacay muuse iyo qoomkiisii fircawnu fircawn bijunuudihi ciidankiisii ayuu maca junuudihi ciidankiisa la jirkiisii yacnii isagoo ciidankiisii wata ayuu soo raaco macnaha ka daba yimid fa atbacahum waxaa soo raacay muuse iyo qoomkiisii fircawnu fircawn baa soo raacay bijunuudihi ciidankiisii baanuu ku soo raacayoo dee uu soo kaxaysa ama maca junuudihi ciidankiisa la jirkoodii xaaluu yahay macooda fakhashiyahum dabeed waxaa daboolay fircoon iyo colkiisiiba min alyammi badda xaggeeda waxa ka daboolay maa khashiyahum wixii daboolay waa tafkhiim iyo weynayn yacnii wixii daboolay baa daboolay wax weyn baa ku dhacay weeye oo maskax iyo maanba aan kusoo dhici karin wa adalla waa halleeyey fircawnu fircoon qowmahu qoomkiisii wamaa hadaa mana hanuunin yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow awlaaddii nebi yacquub ka tafiirnayday qad anjaynaakum waa idin badbaadinay min caduwikum nimankii reer banu israa'iilow qad anjaynaakum waxaanu idinka badbaadinay dhab ahaan min caduwikum cadowgiinnii fircawn waannu idinka badbaadinay oo wataa idinku aa ka nabad gasheen baddii iyagana lagu halaagay wawaacadnaakum waxaannu idinkula ballannay jaaniba tuuri buurtii barakaysaneed ee tuur dhinaceedaannu idinkula ballannay dhinaceedii al aymana ee midig waa halkii muuse rabbi kula hadlayey markii uu waxyoonayay ugu horraysay ee towraad la siinayey wanazalnaa calaykum almanna waasalwa markaa marka ugu horraysa waxyigu waa markuu madyan ka soo socday masar uu kusii socday markan dambe towraadda la siinayaana waa markii dambe lala ballamay oo waxa weeyaan wawaacadnaa muusa halaaiina leylatan wa atmamnaaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla marka markan afartanka inta loo qabtay la yidhi afartankaasi markay dhammaadaan kaalay halkii ilaahay kugula munaajoonaye barakaysnayd waa markii dambe ee towraad loo soo dhiibi doono qoomkiisuna ay sii halaagsami doonaan macnaha dee fitnada iyo gaalnimada iyo uu kusii samayn doono ninkii saamiri marka alle waxa uhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow qad anjaynaakum alla leeha dhab ahaan baanu idiin badbaadino min caduwikum cadowgiinni waa idinka badbaadina fircawn wawaacadnaakum waxaananu idinkula ballannay jaaniba tuuri buurta dhinaceedii al aymana dhinacii midig dhinacii al aymana ee midig wanazalnaa waxaan ku soo dejinnay calaykum korkiinna almanna malab ciraadkii iyo wasalwa hilib shimbireedkii dubnaa ayaannu samada idiinka soo dejinnay halkay gaadheen nicmooyinka korkooda lagu galladaystay malab oo kale sida malabka wax u da'aya oo geedaha dushooda aroortii markay toosaan ayarun ay ka guranayaan iyo waxa weeyaan hilibkaa shiilan ee shimbirehee samada looga soo dejinayo taasaannu korkiinna ku soo dejinnay baa alla yidhi subxaanah haddaba jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa yaa banii israa'iila walmunaadaa man wujida min alyahuudi zamana nabiyi sala allahu calayhi wasalam ciddan loo dhawaaqaya yaa banii israa'iila waa yahuud ciddii ka joogta xilligii nebi moxamed aayaadkani ay ku soo degayeen wa khuutibuu bima ancama allaahu bihi calaa ajdaadihim zamana nabiyi muusa calayhi asalaam waxaana lagula hadlay yahuuddii xilligii nebi moxamed noolayd wuxuu ilaahay ku galladaystay awowyadoodii horey ka tafiirnaayeen xilligii nebi muuse noolaa calayhi salaam waxaana sidaa loola hadlay tawti'atan liqowlihi tacaala lahum kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum iyadoo gogol dhig looga dhigayo hadalka alla uu ku odhanayo wanaaggaan idinku arsa waxaan idinku arsaaqay kiisa wanaagsan ee tayibaadka xalaashaa cuna oo ilaahay ugu mahadnaqa marka calaa kullin yaa bani israa'iil waxaa laga fahmayaa annicamu cala asalafi nicamun cala alkhalafi dadka horeed ka soo tafiiranteed ka soo jeeda wixii loo gala ee galladiyo wanaaga waa gallad iyo nicmo loo galay kuwa ka dambeeya ka tafiiranna marka iyagu dee xilligan goobjoog may ahayn laakiin kuwaa badbaadinta la badbaadiyey dee iyagana badbaaday u tahay oo mabay jireen kuwaa horay ka tafiiran yihiin haddaan la badbaadin wacdigan wa waacadnaakum jaaniba tuuril aymanana adwaaulbayaanka shaqiidi wuxuu ka odhanaya calayhi raxmatullah aladharu ana dalika alwacda huwa almadkuuru fii qowlihi tacaala wawaacadnaa muusa halaaiina leylata waatmamnaha bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla wuxuu uhi sida daahirkee muuqata ballantani waxa weeye waa tii nebi muuse lagula ballamay afartankaasi markay u dhammaadaan halkii towraad loogu dhiibaye barakaysnayd inuu yimaado halkaa buurtaa jabalu tuur yacnii ballantaa nebi muuse wakhtigaa alle waxa weeyaan uu la ballamay weeyaan tan wawaacadnaakum oo hadday ballantii nebi muuse tahay maxaa iyaga loogu nisbaynaya wawaacadnaakum ilan kuwani kuwa ballanta oo alla la galay maahee jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa lamaa kaanat ilmuwaacadatu liinzaali kitaabin bisababihim id fiihi salaaxu diinihim wa dunyaahum wa ukhraahum udiifat ilayhim bihadihi almulaabasa wuxuu yidhi kol haddii ballankan sababkiisu ahaa in muuse kitaabkii towraad ahaa loo soo dhiibo kitaabkana loogu soo dejinaya iyaga sababtooda waayo waxaa ku jira wanaaggii diintooda iyo adduunyadooda iyo aakhiradoodaba kol haddii kitaabka loo soo dhiibayo sababkooda loogu soo dhiibayo si ay ugu hanoonaan taa darteed baa loogu tiiriyey iyaga sidii waxa weeyaan iyagoo kale wax waxa weeyaan dee lagula hadlayo oo kale kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum walaa tadqow fiihi fayaxila calaykum gadabii waman yaxlil calayhi gadabii faqad hawaa wa qulnaa lakum waxaananu idinku nidhi kuluu cuna min طayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee xalaashee طayibaadka ah ka cuna oo walaa tadqow ha ku qooqin oo ha ku kibrina fiihi kaanu idinku arsaaqnay oo fayaxilla dabeed uu idinku waajibo calaykum korkiinna ama fayaxulla uu idinku soo dega calaykum korkiinna oo fayaxillana bimacna alwujuub baa lagu macneeyey fayaxullana bimacna anusuul uu idinku soo dego labada macnona mid walba culimmadu waa ku tilmaamaan idinku soo dega ama idinku waajibo oo mutaysataan walaa tadqow waana jawaabtii dee waa jawaabu dalabkii nahyigaa walaa tadqow jawaabkiisii fayaxilla haddaad duqyaankaa gashaan dee tan idinku dhacdo markaa walaa tadqow ha ku xadgudbina fiihi kaanu idinku arsaaqnaye wanaagsan ha ku kibrinoo ha ku qooqina oo fayaxilla dee haddii aad ku qooqdaan dabeeduu idinku soo dego ama ku waajibo calaykum korkiinna qadabii cadhadaydu ay ku soo degto korkiinna ama ku waajibto waman yaxlil ruuxa ay ku soo degto ama ku waajibto calayhi korkiisa qadabii cadhadayduna faqad hawaa alla ilaa dhab ahaan halaag iyo naar buu ugu hoobtay oo ku shalwaday ama ku dhacay wa innii aniguba alla u yidhi lakafaarun mid dembi dhaafis badan baan ahay liman miduu dembi dhaafaya taaba toobadkeena huwa manku oo wa aamana rumeeya huwa manku oo wa camila sameeya saalixan ee camalan saalixa camal wanaagsan uma htadaa dabeed ku hanoonoo ku toosnaada wanaagga uu sameeyo oon ka zuulin oo maxalligu waxau odhanayaa biistimraarihi calaa maa dukira ilaa mowtih inuu daa'imuu joogteeyo daacada lasoo sheegay ilaa intuu ka dhimanayo alla uu kala kulmayo wamaa acjalaka maxaa kaa soo dedejiya can qowmika qoomkaagii yaa muuse nebi muusow qaala waxau ihi hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa aharii raadkayga ku sugan ama calaa aharii xaal ay raadkayga hayaanay ku sugan yihiinoo waaba kuwan soo dhowo ma dheera waa soo socdaan wacajiltu waan degdegay ilayka xaggaagaan usoo degdegay rabbi yaa rabbi rabbigayow litardaa si aad u raalli noqotaan xaggaaga usoo degdegay qaala wuxuu rabbi yidhi fa innaa annagu qad fatannaa waannu fidnaynay qowmaka qoomkaagii muusow min bacdika adiga dabadaa wa adallahum waxaana halleeyey assaamiriyu ninka saamiri la yidhaah ayaa halleeyey oo lugooyey farajaca dabeed waa soo noqday muuse nebi muuse iyadoo dee towraad loo soo dhiibay ilaa qowmihi qowmkiisii ayuu dib ugu soo laabtay khadbaana xaal uu yahay mid cadhaysan asifan oo murugaysan qaala waxau uhi yaa qowmi qowmkaygiiow alam yacidukum miyaanu idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdaa yaboo xasanaa wanaagsan oo kitaabka towraad inuu idin siinaya ah miyaanu taan rabbi idiin ballanqaadin maxaa idin helay afataala ma waxaa idinku dheeraaday calaykum korkiinna alcahdu ballantii ma afartankaan idinka maqnaabaa wax dheer oo aad isugi kari weydaan idinku noqday am aradtum mise waxaad damacdeen oo doonteen an yaxilla inuu ku waajibo ama ku soo dega calaykum korkiinna qadabun cadho min rabbikum rabbigiin xaggiisa cadho inay idinkaga dhacdo ma sidaasaad doonteen oo fa akhlaftum dabeed aad waad baajiseen oo waa ka baxdeen mawcidii ballantaydii mise cadho allaaba doorateen oo doonteen oo sidaasaad ballantaydii uga baxdeen ayuu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa maanaan baajin oo ugamaanaan bixin mawcidaka ballantaad nala gashay ballantaadii ahayd dee tawxiidkiiyo diinta in lagu sii toosnaado ugamaanaan bixin bimalkinaa bimilkinaa bimulkinaa waa muhallas saddexdaba waa la akhriya miimta awooddayada iyo ikhtiyaarkayaga ballantaadii kagamaanaan bixin walaakinaa ha yeeshee xumilnaa waxaa nala saaroo naloo xambaariyey awsaaran culaysyo min ziinati alqowmi qoladii qibdiyiinta ahayd ee reer fircawn quruxdoodii ka mid a oo faqadafnaaha dabeed waxaanu ku tuuray godkii uu dabka ku shidhay saamiri ee uu ku daadiyi yidhi baanu ku ridnay waxaa shaacirkii xakiimkaa u lahaa idaa kaana wajhu lcudri laysa bibayinin fa ina iraaxa alcudri khayrun min alcudri haddii wejiga marmarsiyaha iyo macdiradu aanu muuqan oo wax saxa aanay ahayn waxaa lagu cudurdaaranayaa in cudurdaarka la tuuroo layska daayo ayaa ka khayr badan in la cudurdaarto waxay waafaqsan tahay xikmaddii kale ahayd cudurun aqbaxu min dembin waxaan marmarsiyo laga dhigan marka lagu marmarsiyoodo waxaa la yidhaha waa cudurdaar kaba daran oo ka foolxun dembigii la galay marka nimankani waxay ku cudurdaaranayaan wax liita weeyaan oo aan looga qaateen ahayn waxay leeyihiin niman laga xoog roonaadoo laga itaal badiyaanu nahay oo dee ninkaa saamiri ayaa wuxuu noo qurxiyey inaanu nimanka qolada qibdiyiinta ah quruxdoodii iyo dahab waxay dumarkoodu isku qurxinayeen intaanu soo guranno in markaa waxa weeyaan dabu shiday lagu daadiyo oo lagu rido dabadeed dee macaadintiiyo dahabkiiyo wixii isku dhalaalay ayuu ka sanceeyey oo ka sameeyey suuro dibi oo kale markaasuu yidhi ilaahiinni waa kan sidaasuu noo lugooye marka macnaha waxay leeyihiin awooddaya maahee waa naga xoog roonaado maqluubun calaa amrin baanu noqonnay waase wax ka foolxun waxay sameeyeen oon qiimo lahayn qaaluu waxay yidhahdeen maa akhlafnaa maanaan ka bixin oo maanaan burin mawcidaka ballantaadii ugama kagamaanaan bixin bimalkina awooddayada iyo ikhtiyaarkayaga kagamaanaan bixinoo ballanta kumaanaan burin walaakinaa ha yeeshee xummilnaa waxaa naloo xambaariyey awsaaran waxaa la yidhi markaa habeenka ay ka soo guurayeen ayaa qoladaa aqbaata haweenkoodu waxay isku qurxinayeen macaadin iyo dahaba iyo waxyaaba kala duwan ayay nimankii reer banu israa'iil ka soo ergisteen ergis ahaan oo kale iyo ammaan ahaan oo kale waabay la guuro galeen waxaa kaloo la yidhi maya eh baddii lagu halaagaa soo tuftay oo bannaanka badda xeelligeeda ayaa reer fircoonkii la halaagay quruxdiiyo ziinadii waxa weeyaan dumarkoodaa bannaanka baddu ay u soo tuftay markaasay intuu soo gurtay dee waxa weeyaan waxa uu sameeyey saamiri walaakinaa ha yeeshee xummilnaa waxaa naloo xambaariyey oo nala saaray awsaaran culaysyo oo min ziinati alqawmi qoladan reer fircoon quruxdoodii ka mid ah faqadafnaaha dabeed waxaanu ku ridnay quruxdaa dee godkii la qodee dabka lagu shubay dabkii baanu ku dhex tuuray fakadaalika sidaasi aanu samaynay oo kale ayuunbuu alqaa ugu riday assaamiriyu saamirina ziinadiiyo quruxduu hayay sidaasoo kale unbuu dabkii ugu riday kadib buu dee waxaa waxa weeyaan ka sameeyey wallahu aclam